runtii xalay sida ay baahisay ay baahiyeen ama aan la soconno waxaa la duqeeyey meelo aad muhiim u ah meelahaas waxaa ka mid a area magaalada daramadow iyo toga curaar godad u dhexeeyey oo runtii nimankan shayaadiinta ay deganayeen halkaasoo muhiim u ahayd runtii ciidamada la dagaalamaya argixisada meelaha waxay ku lahaayeen saldhigyo waaweyn xarumo ciidan cusbitaal weyn baa ku yaala sidaan ka war helay magaaladaas daramadow eriyadeedaas ay dhaawacyada ku daweystaan meelo muhiim ay tababarada ku qaataan runtii waa meel istaraatiiji ah oo toggu aad isugu yimaado aad isugu dhow yihiin labada buurood ee dhinacyada togga runtii waxaan qiyaasaya aan isleeyahay meeshaas meel istaraatiiji ah bay ahayd horena loo raba in la duqeeyo haddana loo sii baahanya in lagu wado duqaynta marka halkaa qawaacid baa ku gaaray meesha kaleeto oo qawaacidka ku gaaray la duqeeyey waa meesha la yidhaahdo area dhasaan oo ah meesha togga ugu sarraysa ama dooxooyinku ay maaragtay buuraha markii dooxooyinku ay ka bilowdaan meesha sheebaab ilaa iyo eriyada kayaxa markaas haddana buurtii loo gudbaya buur la fuulaya janka boosaaso xigta meeshaas boosaas wax yar bay u jidhaa iyadana duqayn baa ka dhacday waana eriyooyinka ay nimanku saldhigyada waaweyn ku leeyihiin iyadana waxaa ka dhacday duqaymo waaweyn meelaha kaloo duqayntu ka dhacday waxaa ka mid ah eriya shabaab iyo kayaxa meesha layaa saldhigyada waaweyn ay ku leeyihiin weliba saldhigooda ugu weyn halkaa ku yaala oo kayaxa iyo iyo iyo shabaab u dhexeeya toganka u dhexeeya ku yaal oo la yidhaahdo cascasa iyo buura halkaa ku yaal oo runtii godad waaweyna iyadana waxaan insha allah isleeyahay waa meelaha ay ruugga ku dhigeen oo duqaynta xoog kale ku dhacday